maalin wanaagsan dhammaantiinba waa khamiis bisha luuliya ay tahay kow iyo toban sannadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ugu waaweyn dab ka dilaacay warshad ku taalla magaaladan melbourne ayaa waxa ay keentay dhibaatooyin la xiriira bii-adda maraykankuna waxa ay sheegeen in gantaalada ridada dheer ay dhigayaan dalka jarmalka laga bilaabo sannadka da bulshooyinka degan galbeedka magaalada melbourne ayaa loo sheegay inay isaga fogaadaan warshad kiimikada sameyn jirtay oo dab uu ku qabsaday halkaasi shalay taasoo keentay in qiiq suna ay hawada ku sii daysay magaalada oo dhan debdemiska ayaa dabkaasi la dagaalamayay xalay oo dhan dadka deegaanka degan ayaa loo sheegay inay isaga fogaadaan biyomareenada jerry creek anderson swamp iyo kiis drain kadib markii suntii warshadaasi ka soo daadatay ay gashay biyomareenadaasi maraykanka ayaa lagu wadaa inuu dhigo gantaalaha ridada dheer dalka jarmalka laga bilaabo sannadka tallaabadan ayaa looga dhawaaqay hadal labada wadan ay kasii daayeen shir madaxeedka naato ee ka socda magaalada washington ee dalka maraykanka tan ayaa looga dan leeyahay ayaa layidhi in lagaga hortago khatar ka iman karta dalka ruushka tan ayaa astaan u ah baa layidhi hubkii ugu weynaa ama ugu badnaa ee maraykanku dhigo yurub wixii ka dambeeyey dagaalkii qaboobaa duqa magaalada alice spring mad peterson ayaa sheegay in saddex maalmood oo bandow deg dega lagu soo rogay magaaladaasi ay shaqaysay oo hawshii la rabay ay qabatay waxa uu intaa ku daray inaan weli la gaarin go-aan lagu dheeraynayo ama waqti lagu sii darayo bandowgaasi aabba ayaa lagu soo ogay dacwada dilka saddex caruura oo uu dhalay kadib markii sida la sheegay uu ka hor istaagay shaqaalaha badbaadada gurigooda oo ku yaala xaafadda laalo baaka ee magaalada sydney oo gubanayay in caruurtaasi laga soo saaro ninkan oo labaatan iyo sideed jira ayaa muuqaal fogaha ku wajihi doona maxkamadda baaramaata isagaoo ku sugan cisbitaalka westmid maanta oo khamiis ahayd halkaas oo boolisku ay ku waardiyeynayaan isagana lagu daaweynayo saddexda caruurta ee dabka ku geeriyooday ayaa kala jiray lix sano laba sano iyo shan bilood waxayna ku dhinteen dabkaasi maalintii axadda ahayd madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa weli wajahaya cadaadis uga imanaya xisbigiisa oo lagu doonayo inuu isaga haro tartanka doorashada madaxweyne ee sanadkan xalay ayuu jilaaga weyn ee hollywood george cluny oo isagu ah dadka lacagaha ugu badan siiya xisbiga dimuqraadiga waxa uu qoray maqaal uu ku leeyahay xisbigu waxay u baahan yihiin musharax cusub dhanka kalena nancy plosi oo ah siyaasiyadda xisbiga dimuqraadiga ka tirsan horena afhayeenka baarlamaanka u ahaan jirtay aadna weligeed ugu dhoweyd biden ayaa ku boorisay mr biden inuu go-aan deg dega gaaro englandna waxa ay u gudubtay dhammaadka cayaaraha championka yurub kadib markii ay garaacday netherland oo laba iyo hal ay ku dhufatay dhanka hawadana magaalada melbourne waa roobab maanta iyo saddex iyo toban digrii sydneyna inta badan waa cadceed iyo sideed iyo toban digrii halka australian dollara maanta waxaa lagu sarifaya lixdan iyo sideed senti oo lacagta maraykanka ah